kun iyo laba boqol oo qoys oo danyare oo laha kushal xuli kaamamka iyo xaafado baydhabo ku faa'iidaysaday deeq raashinga ukukoyti boqortooyada sacuudi arabiya ahaana sewlanka tiragali iyo markaaska afuran dadka dantiyar raashinka woona iska jari burbariis sokor iyo saliid iyo dadkii la diirsay webayo unkuma hadnagana hay-adda boqor salmaan ee dalka sacuudiga arabiya oo dadka masaakinka tiragali iniyo ka sooman bilun barakeysan ramadaan wakiilka hay-adda boqor salmaan ee soomaaliya sheegay in deeqdunya ku faa'iidaysadeen dadka lankatiragalay waynuusan mahadnagay maamulka degmada baydhabo oo qayb u qaaday qaybinta raashinku halkan oo ah magaalada baydhabo gaar ahaan kaamka tawfiiq hay-adda wadaniga ee tadaamun maanta waxay ku qaybinaysaa deeq raashin ah oo loo qaybinayo dadka danyarta ah oo degan kaamamkan iyo degmadan baydhabo oo ah loogu talagalay inay xilliga ramadaanka ay ku afuraan deeqdaas raashinka ah oo ka kooban bur bariis baasto sonkor iyo saliid waxaa mashruucan waxaa maalgelinaysa hay-adda boqor salmaan xarunta gargaarka iyo howlaha biniaadamtinimada ee boqor salmaan waxaana loogu talagalay dadka danyarta ah oo ku soo barakacay abaarihii iyo xaaladihii la soo maray gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada baydhaboya sheegay in dadkii imbaahana ay la deersay gargaarku waynuusi kale sheegay inyo weliyo jaran dad kale oon baahan in la kaalmay walin mahadnagaanaha madaxa hay-adda boqor salmaan saasoo kale walin mahadnagaanaha sadafayle ooyo gargaarkiiyo hangeysiyeen baydhabo baaha badana yaalla raashinkun waliba wahan sokor iyo bariis iyo bur iyo baasta iyo saliidanaska jara faylata anta intaasay dadkala geysi laakiin haddana baahidii kowma roogda anta hatantan lashaana kumaha nagaana boqor salmaan yesheenta may markaata ku enaa inionay dadkii inka nuglaay geekala hageysi raashinkan oo qiimaha badan boqortooyada sacuudi carabiya sanad walba weyba markii la deera bilo barakaysan ee ramadaan iyo biyaase raashin noocyo shishal duwan haana saytooyaanka tiragalay in laga afuri dadka ka jara kaamamka baydhaba